waayahay bismillahi raxmaani raxiim halkani waa madasha sigistii oo inta badan aan idinku soo gudbino waraysiyo aada muhiim u ah islamarkaasina qaarkood ay xasaas yihiin oo lagaga hadlo siyaasadda guud ahaan waddanka soomaaliya caawa waxaa marti inoogu ah barnaamijkan ama waraysigan xildhibaan maxamed cusmaan bulqaas oo isagoo ah xildhibaan ka tirsan somalilan maxamed cusmaan bulqaas marka hore kusoo dhawow madasha sigisti
aad baan ugu dhawaya waan salaamaya
waayahay xildhibaan maxamed cusmaan bulqaas dhawaanahan waxaad ka hadlaysay ka hadlaysay warbaahinta waxaad ka cabanaysay dhibaatooyin ka jira somalilan gaar ahaan dadka adigu aad matashid amaba aad kasoo jeedid iyo saami qaybsiga ama awood qaybsiga somalilan sidee wuxu jiraa
bismillahi raxmaan raxiim horta madashan waa salaamaya aad baa umaadsantihiin runtii xulkiinan caawa aan xiriirka leenahay wada hadlayno iyo conferencega ugu jiro haddii aan ka warramo runtii anagu waxaanu ka mid nahay dowladda somaliland la yidhaahdo ee halkan ka jirta aanu joogno wax qaybsi iyo saami qaybsi iyo waxbaanu ku heshiinay inaan dowlad wada dhisano oo halka aanu awoodii dadku kale leeyihiin la kala qaybsado hawshaasi in badan ay soo socotay wixii misaalka aanu ka heli karaynayna waan ka helnay kadib tabashooyin fara badan oo aanan diwarda wixii hala kordhiyo ama hala hagaasiyo saami qaybsiga ayaa marar badan aan ka hadlay waan iminka keliya ahayn saa darteed d waxba laga qaban kari waayo oo mar walba ay leeyihin waxbaan ku qabanayna ayaa igu kala siin aan sidii dowto ka hadlo oo aan si adag u hadlo maga
waaya marka iminka iminka maxaa ka hadalo nidaamo raacil caalamka iyo cid walba weysiinadii in meeshan aanay waxba laga ogolayn oo in gaari ay iska maamulato waxyaalahaas dee kilifa inaan samayno si dee ay wax u imaadaano dee wax loo kordhiyo xuquuqdiina haddii wasiiro tahay hadday shaqaalo tahay hadday wax kasta too dee meesha dheefa iyo dhibale in la xiro
buqaas marka hore intaynaan gelin xuquuqdu nooca ay tahay iyo waxay tahay aan ku weydiiyo su-aal kaloo ku saabsan dhowr iyo labaatan sannadood ayay somalilan jirtay xilligan inaad hadashid ama aad cabatankiina soo gudbisaan maxaa keenay maxaa cusub
waxba ma keenin xilligo keliya ma hadli jirin aniga haddaad warbaahinaa aragta dhegeystaa wataan toban jeer waxaan ka hadlo ka badan oo sanado ka hor saddex sano ka hor laba sano adigu anigu de maba joojiyo saxaafadda kolba xildhibaanka ugu hadalka badan baan badan hadda somaliland mandiqadeena oo ka hadla wax fara badan oo ah somaliland ku saabsan hadalku dee wuu soo jiray kan unbaa de malaha mid weyn ah oo rid ahaaye waa kuwal badan oo ku dhadhow waan ka hadalnay marka waa tahay isbedeli ma jiraan laakiin inaanu muujino isbedelo dhacay dhawaan iyo wax noocaasa iyo de qaabka wax loo kala bedbedelay iyo sida loo kala qaybsaday iyo dee aan ku hadalnay inaan gasheeda aada loo xusin magaranaysa waaya ii qodobee marka bal xuquuqda idinka maqan iyo saamiga idinka maqan iyo waxaad tirsanaysaan
adigu waxa weeyaan horta saamiga naga maqan cid kastaaba way garan karaysaa runtii horta wixii saamka ah waan ka helnay horta meesha haddaan ku idhaahdo xagga waxqabadka runtii waan ku dhahnaa meelo badan oo waxqabad badan baanu ka helnaa oo xagga mashaariic ah oo aan dhulkii geynaa oo hadday somaliland hadday gudaha tahay haddii wasgeli kale tahay qurbo iyo dibad jooga iyo gudahaba jooga waxa ay u qaban baan u qabanay haddaan reer somaliland nahay qoladii halka joogta oo ay waxyaalo fara badan kamid yihiin oo ay kamid yihiin iskuulo caafimaad tayir ceelo ah sariibado kubado garoomo lagu ciyaaro allahuma salli calaa maxamed waxyaalo fara badan baabuur ambalasiya waxaasoo dhan baanu ka keenay maamulka somaliland dadna dadkaka jooga ee mas-uuliyiinta ee reerka ka dhashay ciidamo fara badan ba u qoran oo mushahar ka qaato oo ila dhow laba kun gaadha oo dhow dhow oo military boolice iyo asluubba isugu jira oo raashin mushahar ka qaata runtii waa waxqabad aada intaasi haddana naguma filla oo marka meelaha kala aragno iyo sida kale ay wax u jiraan ayaanu saligsanahay waxaa kaloo kala saligsanahay xagga xeerarka oo ay kamid yihiin wasaaradaha muhiimka maxaan ku dhahda shaqaalaha oo aan loo siinayn oo ay runtii wax badan de naga laga badan yahay beeluhu oo reshaka weliba u badan yahay annayo dhubaanta waxba isma dhaano runtii tamarootu iyagu wayna dhaamaan oo horey meesha u joogjoogeen badankoodi iyo dadkeena waan runtii xagga somaliland usoo jeedin mas-uulatiga waxaasoo dhan baa deekisayaseedaanka joogta inaan ku dadaalno xuquuqdii inaan helno oo anagoo de magacii reerka ku hadlayno oo ku joogno meesha inaan sida beelaha kale waxu helaya intaa way oo daran karaysa marka beelaha laakiin haddii xaqiiqda aynu ka hadalno xildhibaan buqaas intiina hargeysa joogta ee ka socota beesha laasqoray ama sanaag ka soo jeeda markii inii horeba kumaynaan iman doorashooyin ay dadkiinu ama beeshiinu idin soo doorato ee waxaad ahaydeen rag iskiinu soo shaqo tegay marka haddii soor quureed laydin siiyo iyo haddii saamigiina hoos loo dhigaba miyaana taasi xaq idinku ahayn maadaama aanay ciidamo idin soo dooran markiinii hore maxaad ka odhan way
waxaan ka odhan lahaa aniga waa laysoo doortay cali ibrahim lama socsin xildhibaan cod kusoo baxay baa aniga oo dadkiisa soo doorteen oo dadkiisa matala ma garat waa tay ayaa anigu haymihii dadka iska yimi ee nominationka ah oo ku sheegaya anigu saasaan ku yimi saabatan uhoreeyana waxa weye cod baan ku yimi oo laysoo doortay oo sooting baan lay sameeyey sababahaasaan ku joogaa meesha oo aan aan ugu cadcaddahay inaan ka hadlo xuquuqdii iyo kasta way jiraan wasiiradan iyo waxaan hadee dawladdu iyadaa magacaabtay reer uma keenaan ee madaxweynuhu sidaa keensada dadkiisa u shaqaynaya ma garan waa tay waxaa tahay xildhibaan laakiin xaggii heshiisyada oo iska farsamooyin way jireen oo haddee burcad tahay iyo haddee goorma tahay wasigeli wuu joogay meesha oo heshiisyo waa la galay in dawladda somaliland la yidhahdo waxaa si kastaba haw dhacday way dhacday taas waa tahay haddii baa tahay xildhibaan la soo doortay oo beeshiisa ka socda oo matelaya oo xuquuqdooda u doodaya siday u dhacday in maanta madaxweynaha aada u geli kari weydid amaba askar ka sokaysa ay ku celiyaan oo aanay ku aqoonsanayn xildhibaan dhaba oo somaliland ka tirsan arrimahaasoo kale markay kugu dhacaan aragtidaadu maxay noqonaysaa taasi calowday may dhicin waa tagaa bil ka hor baan la joogay saddex bilood ka hor baan tagaa laba anigu aan gola mar walba waan u baxdo waan xidhaa oo madaxweynaha waan hodhiga oo doodayda inay ku jirtay inaan u geeyo ku jiro brograamo ku saabsan reerkayga iyo daahayga iyo maxaan ku dhahday mashaariicii brogramaan uga bahnayo xilo la magacaabo oo waraaqaha madaxweynaha ugeeyo uu iga qabto uu iga aqbalo uu ii garaabo markaan madaxweynaha wada hadlayno oo halkan waraqaha la dhigto sidaa darteed aan waraqaha laga soo jawaabin
haddaba haddii waxyaalaha cankaasi ku xeeran ay dano madaxweynuhu ma soo jawaabo intuulaqaado laakiin anigu waan galaa idna imasii madinstaaga waa tahay cabatinada iyo waxa kaa maqan ee aad ka cabanaysid markaad u gudbisid madaxweynaha oo kale ama aad warqad u gudbisid ma kuu soo celiyaa jawaab ku salaysan in wax laga qabto arrimihii aad ka cabatay wax ma laga qabtaa mise halkaasaa lagaga tagaa waxyaalaha ka hadlaya calow ka mid tahay maayo waxaa kule madaxweynuhu wuu kaa qabanaya waa hagaag wuu ku garaabayaa halkan uu dhiganaya xorriyamiska halkan soomaaliya inuu kusoo jawaabo jawaab ka heli maysa maaji waxbaa khaldan ma fahamti waaya
oo markaa si kastaba ha u dhacdee madaxweyne markaan shargaba caladii wax walba sanu fahmaya dadku ama waraqaha xogeyntiisu ha u keento waxay doonayaan hadday doonaan kuwa lafka dinkay dheganayaan kuwa kaleo ay gaar ka leeyihiin baa loo keenaya isagii dama xusuusata waalidaa madaxweyneho wax badan ku furan yihiin ma garat markaa waxyaalaha kale madaxweyne anigoo ku taakid garanaya oo ku canaanaya on leeyahay yaa soo jawaab oo arag marka madaxweynaha saalima wuxuu yidhahdaa allaha allama yahay iga daqeylada markaa nafkas u keeno anagoo sida caadiga wada hadlayna gudoomiyaheenna waa soo wada halganay raggii kaalidii u socday baan kulmiyey anigu dowladda wax ka sameeyey isaga kursiga fadhiisiyey dad kale waa kaga dhowahay meesha markaa si loo ego xildhibaan maxamed cusmaan buqaas dadka qaar baa aaminsan amaba sheega in goboladiina sool sanaag iyo awdal dadka matala ee somaliland jooga in marka loo eego heerka ay ka gaadhsiisan yihiin shacabka iyo xukuumadda somaliland in lagu qiyaaso in idinka iyo dadka jabuuti kasoo xigaa baxaa aada siman tihiin maxaad ka odhan lahay waxaan ujeedaa inaydinaan qiimo weyn waxaan ujeedaa inaydinaan qiimo weyn ku lahayn oo dad somaliland u dhashay oo xuquuqdeedii iyo haddii ilaahay ku horan yahay wixii ay saami u lahaayeen heli karaya inaydinaan ahayn eeda u egtihiin dad martiya amaba ajaaniba oo kale maxaad ka odhan lahay cadowkaasi waxba kama jiraan anigoo nin hasi ah oo laandheera oo sigila oo hargeysa joogo sidaan u hadlayo dimuqraadiyadda waa arkaysa shiikho nin hadli kara ma jiro oo kale reerihiina ama meelaha kale jooga ama xamra jooga ama boosaaso garowa joogay oo ila midi taasaaad cadaynaysaa inaan nimankan sidaan ula noolahay si gobonnimo ah oo aynoo yaqaanin niman sharaf leh oo reer sudaan ah oo garaadao fac weyn oo xadaarad leh oo dila naloo qadariyo kuraasada nala ka kaca markaan meela qaarkood nimaadno على ساعة ما جبت ساعة روح عم تبكي قولي لي قولي شو عقدتك بعيدة I'm sorry وايا si kastaba u dhig waan waan qaatay waxaa suurtagala xildhibaan buqaas marar badan oon waraystay madaxda iyo mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ee somaliland waxay ii sheegaan in gobolada darafyada waa sool sanaag iyo awdal in la siiyo ama jagooyinka loo magacaabo ay yihiin meelo madhan ama wasaarado madhan haddii tusaaleaan usoo qaadano oo kale waxaa ka mid ah wasaaradda gaashaandhigga idinkoo sanaag ka socda ayaa haysta wasiirka gaashaandhig wuxuu kasoo jeedaa gobolka sanaag hase yeeshee hal askari uu amar siin karayo ama ciidan uu odhan karayo halkaa kasoo jooga ama halkaa gala midna ma jirto talada waxaa iskale madaxtooyada intiina badan waxaad u egtihiin wasiiradiina iyo xildhibaanadiinu kuwo magacuyaala xisbiyada mucaaradka mas-uuliyiintooda markaan waraysto sidaasay iisoo gudbiyaan ama ii sheegaan maxaad ka odhan lahayd xildhibaan
taa waxaan ka odhan lahaa xisbiyada mucaaradku yiin bay xukuumadda iyo kulmiye ujeedinayaanoo kursigay rabaan marka waxay doonaan way ku hadlayaan hadday beri qabsadaan iyagaaba kasii daraya hadday doonaan taa iyada lama odhan karo waxba laguma qaadan karo laakiin waa dawlad way jirtaa waxyaalaha calow ka hadlayo anigu imika iyo ka hor iyo haddaad daawateen boqolaal jeer hore amiidyaha waxa weeye saami qaybsigu xaq ma aha dadku xuquuqdoodii ma haystaan wasiirada ugu liitaa la siiyaa taas waa dhab anaa ku yidhi annaga iyo samaroon isku mid baan nahay dhamaantiba ma garatay wasiirada dee eeda oo dhan iyagaa wada haystaa reer xaq baa wada haystaa waa waxyaalaha aanu ka qaadanay kamid tahay iyaga laftoodu marka qaarkood shacbooyin way ku garaabayaan oo yaabaya xoolada sida macmuul maaha haddana in yar oo dee meesha joogtaa waxa walaaqata oo waxa samaysa dee waana wax kacdoonada ka jiray kamid tahay waddanka ee jira in wax laga bedelan dee xaq u tahay taasina dadkaanu la qabnaa annaga keliyamaa isaga lexdiisa isdulmiya habar jeclaa isdulmida oo bakakiid in yar ka hashtao
xildhibaan xildhibaan arrimahan ma waxay dhaceen intii xukunka uu qabtay madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo mise intii ay somaliland soo jirtayba wax jiray ahaayeen oo muuqda intii somaliland soo jirtayba si kala qaatay waa tii ugu liidatay wey markaasi weeno xagga wax qaybsiga si riyaalaha la qaatay misaalko nin dee kasoo jeeda darfida ayuu ahaa oo galbeed kasoo jeeda oo xagga caalamkuna usoo jeesanay runtii oo madaxweyne haystay reerkiisa markuu joogo dee waxa laga yaaba wasaaradda ugu caadigaa tiima kugu watay tan ugu xiba iyaga haysta isagoo madaxweynihii reerkii yahay ayaa dhana wasaaradisii muhiimkaa oo dhami ay isaga yihiin maogtahay marka waxyaalaha khalaaqka waxay dadka kale in la siin lahaa ayay kuwaas xagga siyaasadda ayay kamid tahay reerka iyo marka madaxtooyada haysta inta ku meereysanaysa inta kale ku dhowdhow ee beelaha kalaa ee matanasa beelaha kale deegaanka ah oo ama xisbiga baawar ku ahaa inagu runtii xagga xisbiga baawarna kumaynaan lahayn anigii cadami ba ka hayn hadaa ku yidhahdo ka warda oo kulmeye ba ahayn oo halgamayna udub shidnay oo kulmeye soo saaray waya wadankeena marka la eego dhulkeeni waa dhulkoo majoritigu ma ogola somaliland xaggii soo jiidashada labada xukuumadda inkasta wax badan isku dayday haddana weli way liidataa laakiin xagga waxqabadka puntland waan ku faanayn waan ka faanayn waan ku faanayn aanu ka badan nahay wasigeli kale wardaha jooga dibada jooga annaga kaga badan waxaanu ka geyna dhulka haddaad war haysaan xagga waxqabadka intii taaskayga waajina haddana waan isfalifsannahay
somaliland waxaa idinku eedeysaa xildhibaan in aad la midkiin gorayadii ciyaarta lugta kula jirta ee tidhi haddii ay hagaagtana lugtan baa kula jira haddii hagaag weydana lugta waan kala soo baxaya taa macnaheed waxa weeyaan idinka laftiinu inaydan si wacan oo habsame ugu jirin oo aydan uga mid ahayn somaliland ee aad ka mid tihiin laba dhinac marna puntland gashaan waa beesha aad kasoo jeedid marna somaliland aad gashaan oo ay wax idiin hagaagi lahaayeen haddii aad hal meel isugu beeshubataan tafaraaruqa iyo kala qaybsanaanta idinka dhexdiinu ma ka mid tahay waxyaabaha aan laydinku qadarinayn ee xilalka wanaagsan aan laydinku dhiibeen
horta waxbaa ka jira taa lafteeda laakiin taa anigu ma aaminsan waxaan aaminsanahay degaankaana waa deganahay oo reerkiibu joogaa xaq baanu leeyahay kanna xaq baanu leenahay sidaa reerkasaac u joogaan kililka shanaad iyo jabuutiba oo ay dowladda uga jiraan sidaas sida amaag baanu aragnaa dadkaas ka aqoon qaabka ah ee xagga ka tirsan way u fikeraan oo xaggana joogtaan xaggana waa joogtaan waxaan ku dhahaa baashi baad joogtaan kililka shanaad baad joogtaan jabuuti baad joogtaan haddaa habar jeceltiin haddaa habar naftiin haddaa habar rawltiin haddaa gadgasitiin kuwina maxay kaga bedelan yihin kuweega boosaas waa degaankii from ceergaada ilaa boosaaso anaa degaa barkeeda shan boqol kilo musir gaadha beesheedaa degta boosaaso bar baan leeyahay ilaa iyo ceer markaa sidee loo oran karaa boosaaso iyo buntland ka mid baan ahay degaankaygiibaa ka mid ah oo jooga marka lama oran karo taa xagga ninta ku jirta waxa weeye innaga dhexdeena ayaan muwaaqif ku jirin reer ahaan oo dadku miisaanka labada dhinacba waa la joogaa laakiin haddana in wax la wada qabsado oo ama dhinac loo bato oo way ku qurux badnayd in qolo walba maamulkeeda ku jirtana way tahay oo tan ay ku jiraan kaana ay ku jiraan oo wax qaybsigooda ay ku helaan waa intaa keliya oo anigu waxyaalaha aan gabayna wax kamid a soo jiidashadii aan kusoo jiidan lahayn dadka ayaa halkan ka dhiman oon leenahay waxbaa weli dhiman weli waxba xilalka iminka berigi dhowto aan kulmihii soo baxay madaxweyne ku-xigeen waxaan lagu saxaa cadami oo aan ku wadeynay oo deegaankeena ah oo madaxweyne ku-xigeen noo ahaa waanu ku halgemin oo beelaho dhamin lagu hayideen waanu kambeynka ku galay oo meel walba haddii maanta nin madaxweyne ku-xigeenii ma lahaa degaankeena mar horaa dadka maxaa kumid a baa joogay cudadii ka buuxaan ayma lahay inkaagisa qofka loogu yimaatay reerkeena meelaha yimaata uu yaaraa sida loo nool yahay sida dadku yihiin sida wax u qabsadeen sida aan isu kaadgarayna sida aan isu weysan muxuu ahaa iyo kalima dadkooda yaaraanba anala waxaan loo haystaa haystayaa lagu haysto meesha anala waxaan qaadana markaan doono xildhibaan maxamed cusmaan buqaas haddii qayladhaantaada la maqli waayo haddii lagu joojin waayo waxyaabaha aad ka cabanaysid maxaa tala ah oo meel ku yaala
anigu mashan ilaaliyo inta wax laga qabanayo waa wadaya ma fahamti wiilka soo socona waa wadaya kuwa ka dana kuwan ma fahamti marka anigu dawladda waan sarnaa maanta madaxtooyada waan sarnaa cid walba xaq baanu leedahay nin muwaadin ah laga joogo dimuqraati ah waxyaalaha aan ku dhaanay kamid tahay dumuqraad ku jibanahay qofka afkiisuu furan kara wuxuu doona ku hadlan kara xildhibaan baa immunity baan leeyahay xuquuqaa ka hadlaya haddii lagu jajin waayo haddana waa qaylinaya waa wadaya intii ilaahay tusayo magaranaysa
marka loo eego habka dimuqraadiyadda ama sida loo hadlo inta badan xildhibaan buqaas waxaa muuqata somaliland haddii aad dib u eegtid mucaarad iyo mu'ayid iyo muxaafad iyo xildhibaanaba nin waliba microphone buu soo qaataa dabeetna idaacad buu u warramaa wax allayo wuxuu doonuu ku hadlaa laakiin marka laga hadlayo waxqabad dib laysuma soo hadal qaado su-aasheedu waxay u socotaa haddiiba halkaa lagaaga soo dhawaaqi waayo taladaadu waxa weeye inaad booskaaga sii joogtid mise inaad tallaabo kala qaadid oo aad cagaha kala baxdid somaliland oo kale
horta anigu de somaliland baan u dhashay oo deganahay oo ku beeranahay dadkaygana waa ku matelaa meel kalena buntlandna uma socdo soomaaliyana uma socdo haddii aad iskaga tago xildhibaannimadan degaan baan halka ka ahay anigu nin reer burcaana waanahay oo deegaankaygu uu yahay eergamana waan deganahay meel kalena u socdaana ma jirto tanaa ka dhex dagaalamay haddii wax kala gelin waayo tanaa ka dhex dagaalamaya gudaheeda inamor inaan meelaha wax carro yidhaahdo halkaa iyaga hadda xad iyo dowlad kala gala iyo waxaa ma fahamta calow ilaahay intu waxaan qabaa inay wax badan iska bedelayaan in wax badan iska bedelayaan baan qabaa cabashadanaan iyo tabiyey laga yaaba wax badan lagu qaato wax isbedelay yimaadaan waa kaasaan dareemaya
cabashadaadan xildhibaan ma kula qabaan wasiirada iyo dadka kale ee beeshaada kasoo jeeda ama xildhibaan ha noqdaan ama mas-uuliyiin kale ha noqdaan ma kula qabaan mise waa kula ku kelayaa
wallahi wayla qabaan raali bay ka yihiin wasiiradu dawladda ushaqeeyaan madaxweynaha ushaqeeyaan siyaasadooda kushaqeeyaan kama hor imagraan lakin way dareensan yihiin in wax badan fiska yihiin marka xildhibaan xan in anagu hadallo ayaa de muhiim ah raali bay ka yihiin saa kama hadli karaan wax waayo isagu lafta wasiirka ka hor kubadda dakatar baa ku firan magaran laakin xildhibaanka ina meeliisa teela waqtigiis ka dhamaado
xildhibaan buuqaas dadka madashan jooga ee ku dhegeysanaya iyo dhegeystayaasha kale ee hawada kaa dhegeysanayaba haddii su-aal kale aan ku weydiiyo oo ah dad badan baa aaminsan siyaasiyiin iyo shacabba in madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaanyo oo ah madaxweynaha somaliland aanay taladu ka go-in ee ay ka go'do xafiis ama dad ka sokeeya xildhibaan buqaas maxaad u sheegi lahayd dadka ma jirtaa in madaxweynuhu aan wax badan faraha ku hayn ee ay dad kale iyo wasiiro kale oo ka sokeeya ay awood sare leeyihiin oo waxay doonaan ka yeelaan somaliland
ma taa iyada anigu ma aaminsanin runtii madaxweynaha ayaa madaxweyne kaa meesha isagaana xukuma waxa kale ku dhowdhowna waa shaqaalihiisa awaamirtiisay qaataan way iska jendacaylaha mucaaradku waxa ay akriyaan dowlad kastaama waxay kaasi marka doonaya in la dhaliilo baa la yihahda cid kastoo siyaafa ku xeeran iyo aarinjan iyo waxbaa jira meel kasta waa laga yihahdaa laakiin ma aaminsanin anigu anigu meesha ku gudaha ugu jiraaye isagaa meesha madaxweyne ka ah cid kale kuma kama taliso dee haddii kale de marku waa muli kareen markuu hadlayo waad aragteen inuu isku sacaadayo u hadlo dadka ugu jawaabo arrimaha ka hadlayo wax mafahameysaa marka waxaas waa dacaylaha ay macaaradku wadaan iyo dadka midka ah ee diidan systemka
mar kale haddii fursadaan ku siiyo maxaad usoo jeedin lahayd xukuumadda somaliland ka xildhibaan ahaan
wallahi waxaan ujeedin lahaa xildhibaan ahaan xukuumaddu inay ay kabashooyinka dadka qaadato in ay dadku waxay tirayaan ay magaranaysa ay ay fuliso in loo soo jabhadeeyo maaha in sida somaalias oo kale suudaan war baa baxay waa jabhadeyn waxba waa loo kordhiyey taasay laga rabaa inoo kale inaanu samayno annaguna waa ka xishoonayna taa oo inaan qoryo qaadano ama aan halkaa kasoo jabhadeyno ama maamulo kale ka samaysano waxyaalahan kuxshay inaan waagi inaanu samayn karno awoodna u leenahay gudaheena ka samayn karno waxaan doono marka waan u sheegaynaa inaanu samaysan karno wax walba ka samayn karno gudahayaga dhulkayaga ilaa cergaabo ilaa iyo boosaaso annagaa jooga bisdad kale ma jirto dowlad kalena ma jirto waxaan doonaan ka samayn karaa maamul ka samaysan karaa ciidamo kaa qabuuli karaa waxaan doonaan ka samayn karaa laakiin ma rabnaa waxaan doonaynaa sida waaqaca in loo fahmo waa xuquuqdii reerka halkaas soo dhigaa dadkana lahaayeen haddii kale dadku way kashanayaan anigu kareer ahaan waxaan leeyahay xaggeena laynaga soo dhacay dadkeenu kala ma laha haddii gurbasoolaan iyo haddii gurbasooyaanba dadka qurbahana dadka mustaclimiinta ah ama lacagta ama dhaqaalaha haysta ama siyaasiyiinta ah ee way hurdaan meelo kale ku foolan yihiin war anigu kal innaga nusoo jeednaya system sameeya dad dhulkii wax ka qabta maamalo kastaba ka gorgortaan idinku sameeya wixii awoodiina ah oo aad noqon kartaan laakiin inaad halkan iska maxaad cunaa ama maxaad dhahay laga lahaa meesha ma aha damayna dhaan raacday maaha inaad adigu wax noqotaan create soo inaad noqotaan waa inaad adinku abaabul samaytaan imika dhulkeenii oo kale runtii maamulo waa laga samayn karaa haddii dadku u baahdaan waa waa la raaci karaa haddaan u aragno inuu xaq yahay ama sax yahay waa tahay laakiin ma samaysan kartaa taasaan aaminsannahay ama isugu hagaagi kartaa
marka gobollada dalka gobollada somaliland marka laga hadla- hadlayo een, xildhibaan bulqaas ee, gobolkaad kasoo jedid baa ugu liita marka laga hadlayo dhaqaalaha iyo maamulkaba maamulka kuma jirtaan ee, wad- een, ceergaaba oo kale ma laha oo caasimadda gobolka sanaaga iskuullada waxbarashada dhinaca caafimaadka intaba way ka aradan tahay dhinaca jidadka waxqabadka marka aad la qaylanaysaan gobolkiinaba haddii uu sidaa yahay ee, maxaa maxaa idinla gudboon
iminka taasoo kale mid gobol sanaaga kale waa la wada degaa waa run isku mid waxba sama dhaan qolyaha kale saaqi ma jirtooga ma fahamtay runtii marka saa loo eego waa gobol fog oo listiskiisu ka fogya meesha haddii wax loo qabanayo haddii kaleba faraguudkood baa wax ku gaara hay-aduhu ma tagaan dhulkaasi waa ansel teleria lagu yidhaahdaa dilinta cagaaran baa ka shaqaysa wax noocaasa waa la akriyaa oo political iyo dhaqaala iyo wax doon ha noqoto in hargeysa gudaheeda waan ka simannahay oo waxyaalaasoo dhan waynala qabaxsan dadka halka deegaanka joogaa oo cabashada laftoodu way muujiyaan waa xagga xukuumadda ay ku xidhan tahay oo siyaasiyadeeda xukuumadda xagga gaalo midka ugu dhawa dhasho waddadii ugu weyneeda dhowr boqol oo kilomitir ka sameynaysa oo way wadaa oo runtii ilaahay qarkii meel fiican bay maraysa meel fiican oo waddadaa weyneed ilaa intaasoo sanadada aan waxba laga qaban oo dadkuna ay baahnaa iminka meel fiican bay maraysa way socotaa shaqadeeda ismana taagin waxyaalaha kamid ah caafimaadku wuu ka jiraa waxbarashadii way ka jirtaa way la tartamaysaa gobollada kale inkastoo ay ka horeeyaan gobollada kale haddana waa fogaanta ay fog tahay oo aanay runtii iyo jibta xumaan tahay waxyaal fara badan oo facilitationka ayaa keenaya marka waxaan qabaa in xukuumaddu ama tan ha noqoto mid dambe soo socota ha noqotee in ay beri dhow ay ciqaab noqon doonto masana gobolka sana noqon doona midba agesada tartarta ama burcoda tarta ama boorima xildhibaan bulqaas haddii su-aal kale aan ku weydiiyo waaya haddii su-aal kale aan ku weydiiyo shacabka iyo xukuumadda reer somaliland ba sidii aan horeba een, kugu sheegay waxay aaminsan yihiin in idinaan si weyn oo muuqata idinaan somaliland uga mid ahayn oo aad dhinac kale u ha- u hanqal taagtaan haddii taa aynu eegno maxaad ka odhan lahayd suldaankiina suldaan saciid suldaan cabdisaan laftiisu maalinna wuxuu joogaa hargeysa maalinna wuxuu joogaa garawe taas waxay muujinaysaa ayaa dadka qaar aaminsan yahay inaad xagga iyo xaggaba aad eh, u kala socotaan goorma ayaad isleedahay ayunbay dhinacu mudoobi karayaan dadka aad matashid ee beeshaada kasoo jeeda ama somaliland ha noqdaan ama puntland ha noqdaan
horta tan suldaanku suldaanku waa suldaan guud ilaa kismaayo dadkiisa joogaan ilaa nairobi bay joogaan ilaa jibuuti bay joogaan ilaa kenya etoobiya joogaan meel kasta u tegi karaa cid ka hor istaan kartaana ma jirto suldaamada kaluu lamid yahay ee isaaqa ama samaradaas inaan halka wada joogno oo jibuuti taga oo kenya taga oo maxaan ku dhahdaa kilka shanaad taga oo khayrahood degan yihiin marka suldaanku xaq buu leeyahy inuu garawa tago boosaaso tago xamar tago kismaayo tago dadkiisii baa jooga siyaasi maha isagu waa dhaqan taa markaa lagu laguma eedan karo somaliland kuma eedan karto cid kale kuma eedan karto dadka hadalkaaga dhege dhegaysanaya ee hawada kaala socda iyo inta madasha ku jirtaba haddii dadka qaar ay hadalkaaga u qaataan een, xildhibaan maxamed cusmaan bulqaas in ujeeddada aad u hadlaysid ee aad warbaahinta maalmahan u dambeeyey xoogga u saaraysid inaad muujisid inaadan meesha xaq iyo ku haysanin iyo saamiba haddiiba ay u arkaan in aad adigu wax baarbaaranaysid ama aad wax juqajuqaynaysid si arrin adiga keliga ama interestigaaga ah in aad heshid maxaad ka odhan lahayd
taa waxaan ka odhan lahaa anigu xildhibaan buuqaas baan ahay nin dhaqaale haysana waan ahay alxamdulilahi baan ahay wedhagaasana miyi waa la ogyahay inaan anigu ka hadlo dadka reer somaliland wareysta wasigelka wareysta waxaan isku haynaa wax kale maa waxa weeye waa runta ha sheegin iyo sheeg qofku markuu mutamaliq yahay ama xoogaa yar la siiyo ma hadlo barakna ma imaado sida xor oo kalsoonina uma hadlo taasaa idin cadaysa inaan waxna doonayn laakiin dadkayga dan guud waxay way ku sugan yihiin xagga sare haddii aan ka hadlo xagga hoose iyo boqolka sare kama hadlaan waa ka sareeyaa waxa ma garata oo wasigel guud wixiis inaan helo hanti baan u hadlaa intaan mararka qaarkood ma aha dhubaadii wasigeliyaalka jooga anaa waa isku qaadaa ma idhahdo anaga wasigeliya ma idhahdo ama anaga boqolka sare ma idhahdo waxa ama anoo garaaca dayofta waxaan kama sheekeeyaan waa ka sareeyaa marka dadku de ilaanay waa kin anigu waxaan markaa xaqudarin baanahay xaqa ku aadamaya dadkeena waxaan rabaa in ilaahay tusiyo inay iyaguna sidaasi leeg noqdaan dabadba joogaan abaawur ka sameeyaan waa markay madaxweynayaashu somalilandkii buurtulooda yimaadaan la hadla u taga oo ku qabsada maraykan iyo yurub iyo meelkasta oo dhaha sida muslim maaha hadli maysaan la bareef qaban maysaan ka hadli maysaan oo dhamaysa war somaali dambe niyo daan doono xaq baa u leedihin hundi baan rabnaa war dad sasiyan lagu joognaa somaali hala sheeganina nigu reerku ka hadlayaa kimis hadda qurbiga bay joogaan way yaabayaan bedhow waan ingiriiska tegey waan yaabay waan yaana sidaa loo jeed war anigu somaliland waan ka mid baan ahay waana u hadlaya wax kaloo ka hadlaya ka hadlo diida oo dhaha war wax ma ogoliin ama lagu kala kaxaya meesha maxaa ka hadlaysaa ingiriis baaba joogtaan diraayaa qabsada wasiiradu marka taga qabsada oo dhaha war laga taga maxamed malihid lagu nala kacay ama dhig wixii dadku xag kuu lahaa laakiin ku tegi maysaa arkina maysaa maxaa noqonaysaa idinkii baa xaggiinaasay anigu aan ay aan ka muraadilacsana waa dadkaygii qaranka ahaa ee caynka ahaa ee nimankii mutacliimta iyo ilbaxda ahaa oo dhibaato aan idhaaba meelaa ka xeliya oo uba ka qasadaan meel walba ka hadlo oo media ku jira media gala ka hadla meel walba hadday soomaaliya tahay hadday kisdawaaye tahay hadday waayahay buqaas inagoo joogna halayna arko
buqaasaan kaa dhex galay inagoo joogno gabagabadii aan waraysigeenan maxaad usoo jeedin lahayd dadka aad matashid iyo shacabka aad kasoo jeedid iyo halkudhigyadaadan maalmahan u dambeeyey aad warbaahinta u gudbinaysay maxaad odhan lahayd oo dardaaran ah oo aad dadkaa gudbin lahayd
waxaan odhan lahaa calow waa midh wanaagsan weeye horta waxaan odhan lahaa dhulkii dagaalkeena ka dhalanaya waxaa loo qabto dadkii naqdbaa jooga anigu waxaan ku tuunsanahay mutaclimiintii dhaqaalihii siyaasiyiintii inay halkaa u badan yihiin waa joogaan in fikrada la keeno in dhulkii wax loo qabto in dadku dadkooda qurbaha ayaa wax ka dhigay hargeysa ka dhigay oo burco ka dhigay oo boorama ka dhigay ma aha dadka gudaha jooga adeerow dadkiina usoo shaqeeya xaalaya idinkoo programo wato mashaariic wata hay-ado wata dhulka kaalaya wax ka sameeya idinku mid gaara leedihin ka samaysta dhulkeena waqani dadka shaqaala abuurba u samaynaysaa kaalay anigu laba program baan xere warsigeli ka maqlay unbaa ka dhacay labada wilbadorano isku day bay ahayd deka daca labadaaba waan ku hambalyanaya inkasta iyo labadiiba ay kala yara bixiqday laakiin isku day bay sameeyeen ha inay sameeyeen dekeda reer laasoray kuwa iyo kuwa lamid ah sameeya fasaxa war iminka jaamacadii kuwait ee bixisay ee halka ahayd wuu wadaa waan ku hambalyanaya runtii waa waxyaalaha dibaddeena waa mashaariic dibaddeena uga mala ka keena jahad jinka meel walba ka keena cidna lama xidhna waxaan jeclahay dadkeenu inay isku tashadaan oo yimaadaan dhulkii warbajoogto ha timaado dhulkooda hasoo eg wallahi hargeysi bacmaalo baxno warbajoog baa lagu wereerey oo meel walba ka timaada oo mashaariic wata oo hay-ada wata oo programa wata kuwa dowladda u socda kuwa iyagu wataan kuwa gaar ah waryaare isla yaaba anigu waan dhaliilaya reerkeena runtii waana jecweenaya calaam bay tahay wax kalena maaha caaqidi baa ahay waxaan jeclahay inaynu wax qabsanno waa waxaad doontaa maamuloo ku dhawaaq hadda doontaa anigu cidda kama harrabo tashada dhulkiina kaalaya samaysta wax maogtay marka waxa weeye dadku hadday wax samaystaan oo ay ilaalo hor waxaan wadanaa oo dekedaan wada mashaariic baan wada haddaad maraykan ingiriiska iyo yurub iska joogtaan dee dhulkiibaa dadkiina ku baktiyaya imika dad xerow gilkooda waad yaabaysa ma kee shaqa ma jirto dad maalwalba tahriib ciyaar badda ku dhamaadaan iyo meel walba waa hagaag marka waxa wey kusoo jeedina inay barshaariic iyo isu tagaan joy bajer la sameeyo shirkado la sameeyo bisbix la sameeyo ya
waayahay waa hagaag aad aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa dhegaystayaal xildhibaan maxamed cusmaan buuqaas oo isagoo ah xildhibaan kasoo jeeda somaliland inaguna warramayey cabashooyin uu markaasi ku salaynayey in habka saami qaybsigu uu aada u hooseeyo gaar ahaana gobolka uu kasoo jeedo waraysigaasi meesha ama halka aad kala socoteyni waa madasha sigisi tan iyo kulankeena dambe waraysi kan oo kale ah intaynu dib ama mar kale ugu kulmi doonno waa cali xalaare oo dhammaantiinba idin leh sidaa iyo nabad geliyo aad iyo aad baad umahadsan tahay xildhibaan maxamed cusmaan buqaas madashan waa salaamayaa aad baad umahadsantihiin